dhinaca kale maalinta dowladda soomaaliya leedahay jawaabteeda sidaa annaguna aanu aragno in maxkamaddu ay u leedahay awood ikhtisaas ay u leedahay dacwaddan inay gasho islamarkaasna aan muxuu ahaa ku diidayno ama aan ku baabi'inayno waxalla wixii ishortaag ahaa oo dowladda kenya ay soo bandhigtay annagana ayaan filayaa inay shacabka soomaaliyeed ka daawoobi doonaan mar alla markaan jawaabtayada iyo waxaan isku soo dubaridnay iyo su'aasha meelaha badan oo ka bukaan berri markaan soo bandhigno ayay shacabka soomaaliyeed meel kastoo joogaan ay ka jawaabi doonaan aniga ma raba inaan ka hordhaco inaan ka hordhaco ma rabo halna waa idiin sheegayaa waxaad niyadda gelisaan waxaad niyadda gelisaan dacwaddan waan ku guulaysanaynaa weliba kun jeer boqolkiiba kun jeer waan ku guulaysanaynaa